arbacadii shalay waxaa lasoo gebagabeeyey maxkamadaynta sagaal dhalinyaro oo sideed ka mid ahi ay soomaali ahaayeen halka ka kalena uu u dhashay qowmiyadda oromada ee etoobiya dacwadan oo socday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dhalinyaradan lagu xukumay inta u dhexaysa hal sano ilaa iyo shan iyo soddon sano gudaha waddankan maraykanka haddaba sidii maxkamaddii shalay ay u dhacday iyo sawirka guud ee maxkamadaynta warbixin waxaa arikaasi ka soo diray minnesota wariyaha v o a maxamuud mascade maxkamaddii shalay ayaa ka duwanayd kuwii labadii maalin ee hore marka dhan kasta laga eego saddex wiil oo kale ahaana kuwii ugu dambeeyey sagaal dembi argagixiso lagu helay oo lix ka mid a la xukumay ayaa la hor keenay maxkamadda wiilashan ayaa kale ahaa maxamed faarax cabdiraxmaan daa'uud iyo guuleed cumar waxay horay u diideen inay qirtaan dembiyadii lagu soo oogay oo isugu jiray kubirista isis iyo dalka dibaddiisa oo dad lagu laayo waxaa maxkamadda yimid dad aad u fara badan oo ka badnaa kuwii labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwaasoo isugu jiray carruur iyo ciroole waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka maxkamadda oo waxaa lasoo tubay tiro badan oo ah ciidamada amniga dacwad oogayaasha dowladda ayaa doonayay in saddexdan wiil oo sannadkan bartankiisii ay xerbeegti ku heshay dembiyada lagu soo ogay in lagu xukumo soddon ilaa afartan sano oo xariga waalidka dhallinyarada iyo soomaalida kalena waxa ay rajaynayeen in tiro taa ka yar laga xukumo qareennada u doodayeyna waxa ay garsooraha ka codsadeen in ciqaabtooda laga dhigo shan iyo toban sano oo xariga maxamed faarax oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee shalay maxkamadda la hor keeno ayaa garsooraha u sheegay inuu isbeddel sameeyey iyo inuu doonayo haddii fursad la siiyo inuu dadka uga digo dhibaatada argagixisada garsoore michael davis ayaa sida u weydiiyey dhallinyaradii kale ee uu xukumay labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu su-aalay maxamed faarax inuu yahay argagixiso maxamed oo aan su-aasha toos u abbaarin ayaa yidhi waxyaabihii aan ku kacay way ahaayeen wax argagixisadu ay samayn lahayd balse anigu ma ihi argagixiso davis ayaa ku yidhi maxamed faarax waxaad been uu sheegtay qoyskaaga laamaha sirdoonka iyo amniga iyo xerbeegtidii lagu hor keenay iyadoo ujeeddadaadu ay ahayd inaad askari u noqoto kooxda isis garsooraha maxkamadda ayaa maxamed faarax ku xukumay soddon sano oo xariga oo ahayd ciqaabtii ay dowladdu dalbatay go'aankaasi ayaa ahaa mid sawir ka sii bixinaya ciqaabta ku soo socotay labadii wiil ee kale hooyada maxamed faarax oo gacanta u haadinaysa wiilkeeda la xukumay oo iridda dambe ee maxkamadda laga sii bixinayo ayaa ku tiri hooyo allaahu macakum ilaahay ha kula jira hooyo ayaan faarax ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddu ay ka gaartay wiilkeeda aanu ahayn mid si cadaalada loo qaaday balse uu ahaa mid ay dowladdu go'aamisay meesha marka aan fadhiyey waxay madaxayga ku jiray in cunugayga soddonka sano ka yar la siinaayo laakiin markay kuwa caddaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyaddaa gashtay har iyo habeenna ilmahayga waan u sheegaa inaysan cadaalad iyo justis aan lagula dhaqminayn waddankan ma waxaad rumaysan tahay go'aanka uu gaaray xaakimku ee wiilkaaga ee lagu qaaday inaanu cadaalad ahayn cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dawladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u waday carruurteena hal sano iyo lix bilood mascadda haddaan runta aan kaagaga sheego waddankan ilmahan waddankayna ku dhasheen horta ilaaha ayaa iska leh maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacaayana waa xukun dhinaca ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahay ilaahay wuxuu isiiye ilaaha ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhan inay jeelay maanta dhex fadhiyaan garsooraha maxkamadda michael davis ayaa intii maxkamadaynta dhallinyaradu ay socotay waxa uu dhowr mar sheegay in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay ogaato inuu bulshada ka dhex jiro unug jihaadi ah waxauu intaa raaciyey in dhallinyaro soomaaliyeed ay aadeen suuriya ayna halkaasi ku dhinteen garsoore davis ayaa dhanka kale bogaadiyey bulshada soomaaliyeed ee minnesota oo uu sheegay inay yihiin bulsho adag oo dhibaato badan soo martay dalkanna wax badan ku soo kordhiyey sida bulshooyinkii iyaga ka horreeyey oo kale garsoore davis oo sheeko dheer ay dhex martay isaga iyo cabdiraxmaan daa'uud oo ahaa qofkii labaad ee uu shalay xukumay ayaa sheegay inuu waddamo badan oo islaama u tegay sidii uu ku ogaan lahaa qaabka loola tacaali karo dhallinyaradan qaadatay fikirka argagixisada sidoo kale waxa uu sheegay in hannaanka cadaaladda ee dalka maraykanku aanuu lahayn barnaamijyo dhaqan celis loogu samaynayo qofka aaminsan fikirka fog ee xagjirnimada oo aan ka ahayn in xabsi dheer la geliyo garsoore davis walow oo u ekaa inuu cabdiraxmaan daa'uud kaga nuglaa dhallinyaradii isaga ka horraysay haddana go'aankiisu ma noqon miduu cabdiraxmaan daa'uud ku farxay waxa uuna ku xukumay soddon sano oo xariga farxiyo faarax maxamed waa hooyada cabdiraxmaan daa'uud waxay ka warramaysaa siday u aragto go'aankay maxkamaddu ka gaartay wiilkeeda aniga waxaan u arkaa inaanan uunan ku socon si feer ah ilmahayga waxba ma geysan gurigaa lagala soo baxay ilmo caddaana hadduu yahay xataa maskaxdiisa waxaasgeliyey si kalaa loola dhaqmilaa laakiin leefkiisa laguma ciyaareen soo maadan gara feerna uma arko waxaan u arkaa discrimination in laygu haysto inaan afrikaan ahay inaan immigrant ahay inaan muslin ahay yaa oo nolosheeda la raba in la baabiyo ninkii reerkii haayay waayo ninkii aan ku noolaa waayo hal kelimin historia ma haysto soomada garan maalin meel ma istaagin intaasaan soo koriyey marka anigu feer uma arko feer uma arka feerna ma ahayn farxiyo ayaan weydiiyey maadaama aanay ku qancin go'aanka maxkamadda in qoyskeedu ay racfaan qaadanayaan iyo in kale waa ku tala jiraa laakiin inaan reynaa uma maleynaa wadankii trump baa qabsaday Ee, laba taraam waa kana kuwaan waa taraam kuwaasna waa taraam xaggee u dacwoodaaba so stiil inaan feer helaa u maleynaa laakiin ay taraa wiilkay kama haraa waa isku dayi doontaa haa maxkamadda ayaa waxaa lagu soo xiray go'aanka ay ka gaartay guuleed cumar oo dowladdu ay doonaysa in lagu xukumo afartan sano oo xariga siday dowladdu ku dooday ka sokow inuu guuleed cumar doonayay inuu ku biiro kooxda isis waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxdan dhallinyarada ah ee ku heshiisay inay siiriya u jihaad doontaan guuleed cumar ayaa maxkamaddu ku xukuntay soddon iyo shan sano oo xariga waxa uuna ahaa qofka keliya ee shalay lagu xukumay wax ka yar ciqaabtii ay dowladdu dalbatay in lagu xukumo garsooraha maxkamadda michael davis ayaa hadal fariin u eg uu ka yidhi maxkamadda waxa uu sheegay in xukunnada uu ku riday dhallinyaradan aanay ahayn kuwa lagu bartilmaameedsanayo bulshada soomaaliyeed oo uu sheegay inuu ku bogaadinayo dadaalka iyo doorka ay gobolka kaga jiraan hase aatee waxaa bannaanka maxkamadda ka dhacay isu soo bax lagu taageerayo waalidka wiilashooda la xukumay loogana soo horjeedo go'aanka maxkamadda dadka uu isugu jiray soomaaliya dad caddaana u ololeeya wadajirka bulshooyinka kana soo horjeeda faquuqa iyo islaam nacaybka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin dadka midoobay cidna kalama qaybin karto soomaalida halkan waa laga soo dhowaynayaa iyadoo aan laga necbayn lagana cabsanaynin jaliyadda soomaaliyeed oo in dhoweydba uu ku shidhnaa toosh islaam nacayb ayaa haddana xukunka dhallinyaradani waxa uu fursad siinayaa dadka nacab muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray waxaase su'aal taagana dhallinyaradani ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey ee falal argagixiso lagu maxkamadeeyo mise weli qaar kale ayaa waddada ku soo jira maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu mahadsan yahay maxamuud masacade dhinaca kalena warqad ka soo baxday xafiiska xerlaalayaha guud ee maraykanka gobolka minnesota andrew luger ayaa lagu faahfaahiyey dembiyada ay galeen iyo xukunada ay mutaysteen saddexdii dhallinyarada ahaa ee shalay la xukumay warqadda oo soo xiganaysa siihaayaha ku-xigeenka xerlaalayaha guud ee maraykanka mary mccord ayaa qortay in keiskani uu soo afjaray maxkamadaynta sagaal dhallinyaro ah taasoo socotay saddexdii maalmood ee u dambeeyey macord ayaa sheegtay in maxkamadayntani ay muujinayso siday hay-adaha ammaanka uga go'an tahay inay kala dhantaalaan kuwa isku dayaya inay suuriya u socdaalaan oo isis ay ka garab dagaalamaan